بسم الله والصلاة والسلaamu عalى أشرف الأنbiyaءi والmرsaliin nabiyina mxamed وعalى alihi وsaxbihi runtii waxaa dhihi karnaa cabdullaayow nimankan dhowr maadaa keentay inay dagaalamaan awalan marka koobaad waa dadkii waraliska ahaa jira hogaamay kooxeedyada la dhihi jiray ciidankoodii oo mooryaanta la dhihi jiray kunasoo waxa way barbaaray fawdada iyo waxa waaye kala dambeyn la-aanta haba yaraadee waxa wey waa iyagii oo nuucii oo marka sidaasa meesha la geeyey oo weli hogaamiye kooxeedyadii sidii muqdisho u kala haystaan wax walba marka oo jirana waxa weeye oo runtii magaalada muqdisho yaalona waa nuucaasad hadda arkaydiin dagaalkuna maalin kasta ayuu dhacaa kuwa waxa weeye baliiska laleeya ka dhacaa kuwa nabad sugidda laleeya ka dhacaa kuwa waxa weeye mooryaanta kaloo laleeya calala-uusta kaloo dhexdeeda u ka dhacaa tuutaha sita iyo shaararta macawiisyaalka iyo sita marka wax waliba horta waxa weeye waxay leeyihiin marka horeba banaanay leeyihiin banaankaas marka ay leeyihiin waxa wey haddii laga weeciyona waxaasu ma fiicnaadaan hadda runtii magaalada muqdisho dad mooryaanaha jooga oo nuucaas ad arkaydiin oo waxa waaye isdila iyaga dhexdooda dadka kaleo soomaalida ina dila hadda meesha waxa weeye in nadaam dara ku jira kutuso wax nadaam oo ka jira aan meesha lagu arag haddaan wax nadaama la aragna waxa weeye dad inuu laba laba isu dilay tegeen hadda kolleytaba sidaasaa jirtaan islaaya nadaam darrada meesha ka jirto waxaba yaraadee wax dawladuna aagaas ka jirin iyo wax lamida sidaasay tegeen waxaa loogu yeerayaa inay yihiin ciidamo qaran oo hadda markay madaxdu hadlaysa waxay yidhahdeen ciidankeenu waa ciidan qaran waa ciidan tababaran haddana waxaanu arkaynaa iyagoo isbaarooyin dhiganaya iyagoo dadkii dilaya iyagoo iyaga isdilaya marka warka la sheegayo iyo ficilka soo isma khilaafsan runtii waxaa la yidhaha ciidan qaran meeshaan ma joogaan abidkoodna ma aha noo doonaan boqol sano hadda kabacdi haddii cumro la siiyo ma noqon doonaan mid ka ugu sarreeyo madaxweynaha sheegaah uu nin qaran maana waxa waaye waa askari jooga nimanka la yidhaaha meesha calooshada shaqaystayaalka waxa waaye waa nin kamid aho waxa waaye wadanka u yimid calooshada shaqaysta ra-iisul wasaaraha isku sheega waa kasii hooseeya waxa waaye waa dadka un mooryaanta ahaa runtii waxaad ka soo qaadee labada nin shalak waa isku tegay xabada kii iskala daalay dekeda iyo waxa weye xabarjasib ilaa xaafadaas o dhan ilaa shala ilaa saaka xabadda isku waday kuwaas dadka soo qaada kuwa waaweyna marka waxa weye waa wiilasha jidadka taagtaaganoo shaarka waxa weye tuuta iyo macawisa koobaha dacaska isku jita saasadka soo qaadee hadda odayaalka waaweynuna kuwaasay lamid yihiin oo waxa waaye madaxweynaha iyo ciidanka qaranka ninka sheegaana kuwaasuu lamid yahay kallay taba waxa uuna idaacadda ka hadlaa waa isku magaciisiiyo waa waxaweye ciidanka qaran sheega ama taliya sheega waa ninkii waxaweye beriska iyo waxaweye meesha la yidhaha inta ka dhexeyda ariga ku ilaashada waxaweye isbaarada u taal kobaa dacaska iyo waxaweye macawisa qori soofaysta iyo shaarka tuutaa isku sita dadkana dhaca waxaweye islaam garar wata dawarka xataa ka leexsaha ninkaas waayo ninka marka qaranka isku tilmaamaa qaranna maa ninka warqada loo akriyaa layidhaha aduu qaranaan ahaydeen warqadana layidhaha inuusan qaranayna soomaaliya way og tahay dadka waxgartaa way og yihiin muslimiintu way og tahay daway cuquulka dham way og yihiin niman hadda waxgaranaa wal waxa weye waa iskale waa iyagaasoo kale magaalada muqdisho oo aad joogtay iminka see xaal ku yaalaa
runtii xaalka magaalada muqdisho wax laga sheekay karo maahan magaalada muqdisho waxa weeye dekadii waa xirantay waxaa la wareegay niman la yidhaha turkish waxa weeye waa saddex bilood wax fiican kama soo degin beledka xataa wax shamiito wax lagu dhisay waa lagalaayahay raashinkii waa sii gabawsi wax ka soo dega lama arko dadkii soomaalida jooga waa laga buriyey hadda waxa magaalada muqdisho waxa weye waa sidaas aduu jeedo ayaga isugu dagaalayaan hadda jidadkiina waa ka go-an oo nimankiyaa gooyo jid walba waa go-ay runtii jidkii waxa weye ama kasoo gelaya dhanka waqooyi ee dalcad ka imaahayay waa go-ay kii ka imaahaya gobolada koonfurana waa go-ay hadda wax magaalada muqdisho runtii dhibaataha waxa weye saakay ka dhici lahay oo uma dhimana hadda waxaan dhihi karnaa waa meel balaayo madoobu ka taliday runtii magaalada muqdisho waxyaabaha aan ku aragno kale waxaa kamid a dadko dan cagabarar yahay wax laga shaqeeyo lama arko hal guri lama dhisi karo saaka haddaad lacag kasta haysatid hal guri shabeytaad ku dhisato ma haysatid waxawaaye hadda wax waawey dukaan haddaad leeda waxawey waxaad ku dhisato ma haysatid hadda wax walibana waxa weeye waa waxay ku xirmeen dekadii waa xirantay dekadii kismaayo waxyaaba kasoo degaaya iyo tikada boosaaso hadda waxawaaye labadaas meelood hadda wax laga sugaa
waa hagaag markaan magaalada gudaheeda ka hadlayno waxaa igu maqaalaa haddii aad guri dhisanaysid inkastoo hadda aad sheegaysid in dhibaatooyin kaleba jiraan in askar iska socoto ismeelo moog way imaanayso mid walba uu ku leeyahay lacagasi haddii kale guriga dhisamaysid oo buriska dhagax lagu garaacayo uu shanqartiisa soo raacayo arrimaha bal ka sheekay maxaa ka jira
runtii waxyaabaha jira waxaas waxa wey waa waxaas taas waaba iska saqiir waxa wey taas waaba iska caadi hal guriga markii la dhisi tago hal laabanyeeri iyo meel la saari tago ilaa boqol nima imaahe boqolkaasna nimba noocunuu ka rabaa waa hal laabanyeeri waxaa kasii daran haddaad maagto waxaad yeela masquul isagu waxaad yeela hal laabanyeeriyo oo waxa waaye macmala iyo waxa waaye laba alwaaxo celis aad gaato waxay raacayaan gaarigacanka siday raacayaan magaciisii waxaa laga yaabaa ciidan dhabo xero joogo inuu gaarigacan kaa saaco meesha u geeye waxa waaye waxa waaye u geeye markii musmaarka la magaciisii tagnay waxa weye hortaaga nin walba yiraa walax layga siiyo runtii waa waxa magaalada ka jira ama ha weynaado ama ha iska yaraado ama nin weyn ha ahaado waxaad arka nin weyno waxa waaye garaada garbiisa ku tixan yihiin oo waxa waaye oo masquul cideed hor taagano waxa waaye masquusha walaxa layga siiyale hadda wax runtii qofka bini aadiga waxa waaye aqligu diidaa waaye wax waxa waaye aslada war dadkan wax la yidhaha nasabnimada shaqad kuma leh runtii soomaalida markaad fiirad waxaas leedahay war waxaan xaggee laga keenay waxa weeye maalin weyn runtii anagoo maalin jidadka maraynaan ka neer ku yiri warniyo waxaan oo kale ummadda ma ku noolay dadkan in mar hore laga soo tegaan buu moodaayay marka adduunka ilaahay marka la joogo haba yaraadee waxa waaye dadka magaalada muqdisho jooga wax wanaaga maqal xataa kuwii kobaatolo ayaa faka waayo layidhi kobatoli mayd ilaa lacagna shiidin maahane hadda waxa waaye kuwii badarka shiidaayo waxaa la adeegay badar ma shiidi karti haddaanan lacagna siin kuwa sambuuska duba waxaa la sambuus baad ahaad bixaydiin oo hawaa jidadka ku dubi jira xataa kuwa laamiyaalka wax ku duba ah islaama badarka aadiy waxa waaye subaxi waxaa leey walaxay diibaayaan hadda ciddi guriga waxa waaye inta karaysata waxa waye cid kale soo degi tarta waxay diibeen ciddi guuraga waxbay diibeen hadda runtii wax saasaa ka jiro waaba la iska wareegaa beledka waaba la yaqaano kooxda wareegtaaba la iska yidhaaho runtii hadda in waxa waaye waxa kale ka dhima beledka muqdisho sideedaba ooba sideedaba sharaxo bini aadigu oo waxa weye oo tagto oo ka dhimano ma jiraan hadda waxa runtii magaalada muqdisho ka jira waxa weye waaba halis waa hagaag tusaale ahaan marka haddii nin guri dabaqa uu meel istaraatiijiya inuu ka dhista rabo lacagta laga qaadayaa waa imis
runtii waxaan seeyahay markuu gurigaas meel istaraatiijiya ka dhisi karo gurigaas waxa waaye marka ugu yaraado gurigaas laba boqol oo kun oo dollar waa ka baxee waxaa xaqiiqa ilaa adigu waxa weye saddex boqol ilaa laba boqol oo kun oo dollar lacag gaari ah ka baxe oo guriga qaybihiisu cawisa joogana ka baxe runtii anigaan dadka kama hadlayo lacagta uu ku dhisayo waxaan ka hadlayaa lacagta baad ahaan looga qaadayo amaba askartu ka qaadanayso waxaan kuu sheegaa waa lacagta baadaahe anigu lacagta dhismaayo ku kace kuuma sheegin anee ruucadaydu dadka dhismaha ka shaqeeyaan maraa gobol kamid ahaa jira iyo wax cabira runtii waxaa iigu darneed ciidan lix baabuur wataa guriga waxa waaye tireed dishaho meel aan ka jeexayno iyo hadda ka hor yimid waxay dhahan waxaad yeela calaanin waxaan rabnaa boqol dollar lix baabuura marka ninka baabuurka ugu yaro oo labaatan nin wado bal adigu waxa waye ninka ugu yarona boqol dollar rabo waxa waaye adiguba hadda ku dhufo runtii waxa weeye haddana waxaa la yidhi meel dhulka warqad laga soo gooyaa jirta ilaa laba iyo toban maalin gurigaas baadaa ku socota nin walba leeya maya anugu shaqa kumaliya ma laysiyaa mase dadkaan leeyaha marka gobolka shamiitadii iska rarteen markii lacagtii loo diiwaamay tobankiisoo shamiitaha u rartay in waxa u rartay gaalka la yidhaha alwaaxa tawlada loo yaqaan in waxa u rartay qaybta muraalaha loo yaqaan in waxa u qaatay birtii baabuurka isaga hartay isaga jiitay haddii kale waxa intaasoo dhan waxay tagtay runtii gurigaas lacagtii loogu talagalay iyo lacagta nimankaasu qaateen laba jibaar lacagta nimankaasu qaateenaa batay guriga lacagtiisi dhismihiisi waxaa lagu soo gebagabeeyey lacag soddon iyo shan kun oo dollara ayagana soddon iyo toddoba kun lacagta ay baada u qaateen iyo wax lamida marka wax lasoo maray amase waxa waaye la yaqaanba ma ahan guriga markuu miisaalaan aad dhisee waxa waaye lacagta aad ku dhisee midaad baada uga baxay ha ka badan oo abadku daba jooge xataa aad waxaweye dhagax ad uka dhigteed xarigga saarta ilaa waxa weya labarafiinada u dambeyd aad gasho waxa weeye asaa gacanta kala baxe lacagaa kugu soco subax kasta wiilalaha dhinaa ku hortaaga marka ma jiraan dad badan oo laga yaabo inay guryo dhisan rabeen oo arrinta aawadeed isaga daayey amaba raba kuwooda inay dayac tirtaan oo sida aawadeed ku dhaaf
rag badanoo wax dhisan raba yaa ka tegey ninkeed waxaa waye hadda wax dhisan rabaa laba maado unbau yeelaa inuu ta ciidan soo kiraysto waxa waaye qabaa'ilkiisa waxa waaye oo hubaysan oo magaca shaararka nimankaana wato waxa waaye oo magacaas wata inta iyaga lacag siiyo ugu yaraan inta niclaanin bushaar u qora uu meesha ciidankaas dejiyo ilaa waxa weeye wixii ka awood badan oo kalena uu iska magaciisiiye laakiin uu ciidankaas isku ilaaliyo iyo waxa weeye in la dhaco saasay tegeen rag badan oo hadda kurunti guryo dabaqyaa dhisi rabay way ka tegeen rag guryo igoo qabyaha ka tegayaan ogahay rag guryo waxa weeye lacagtiisa ceshado ayaan ogahay rag waxa weeye biyo gobollo kale wax ka dhistay ayaan ogahay saas ay guryo badan oo raba inay dhiso xataa kuwa waxa weeye asaas kubnijooxo laga tegaan ognahay markii waxa weeye loo adkaysa waaye hadda runtii waxyaabahaas wax laga sheekay kara ma ahan waxaana weeye qofku meesha u joogto beledka un baa dara karaa oo dadka looga sheekeeyo waxaa laga yaaba qofku in isla waxaasoo dhaba suurtagal maahan runtii beledka muqdisho markaad tagto ninka kobaha tolaa waxa waaye nafa ka kalo subaxi waxa weeye lacag baad u baxaa ninka waxa weeye ugu yar waxa weeye waxaweye baabuurta waxa weye kuwa tirtiraa lacagay baxaayaan oo wax xaqiiqaa la ogyahay marka cabdullaahi waxa beledka ka jiraa wax bini aadigu waxa waaye qalbi ku waxa waaye afku soo koobi kara maahan waaya ciidamadu marka haddii dadkii ay dilayaan oo ay dhacayaan oo ay xirayaan oo qof waliba baad ay ka qaadayaan maxay dhaafeen maxay dadka uga tageen hal waxay ka tageen lama arka hal waxay ka tageen dhaca habeenkii yaa kuu dheeriya maalintii intaas dhaca usoo diiriya taleefyada lagaa qaadaha saacadda lagaa furaha kobaa qurxoon lagaa qaadaha waxaa kasii dheeriyaysa ilmaa la afduufto meel inta lali cunuga waa kana cunuga madila mase intaasoo lacaga siiya intaasuna waa sii dheeri hadda walaalo waxaasoo dhan wax bini aadam oo waxa weeye ka sheekay kara ama qalbigiisu suuraday ma ma afduuba ma afduuba magaalada ka jira ah afduub boqolkiiba boqol afduuba baa ka jira haddaan ku tusi karo oo kula hadashii kara dadkii la afduuftay oo ayagii qoyska oo la afduuftay waxa weeye lacag baada la weydiisay intaasoo magaciisa aan kula soo hadashii kara dhalinyaro ayaa hadda xaafadaha deganta maalood iyadoo baad lagu wato inta lahuuska watay calaa gobol lix boqol oo doolar laga baxshay qabolla boqol laga soo baxshay qabalka yar laga baxshay dabalta lacag waa yar hadda weli meelay isaga jiraan ma yara baadu waxa weeye waaba boqolaal maalin kastayba taas dhacdaa waaba joog
mid waa ognahay askarta xabsiyada ciidamada askarta dadka ay xabsiyada geeyaan in laga soo qaato lacag marka la soo daynayo ma taabaad u jeedaa mise waa dad meelo gooniya lagu xorto sida waagii mooryaanta guryo gooni ah lagu xorto
runtii waxa weeye waxaas waxa weeye wax cabsi la geeyo waaba wax cabsi la geeyo waadaxa taas kaba hadli mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa ninka guri kiraystay taasi waxoogaa ciidan oo dhan la meeshii geystay dadkii waxa weeye meeshaas ku xaraysaa ilmaha marka yimaad inta soo afduufto meeshaas ku xaraysaa ilaa hadda xamar ilaa hadda waxa weeye kow iyo toban baroodo hadda waxa weeye anuu xaafadahan joogo gobolkooday ku yaaliin canugilee siraacidiis xoogaa yarow lacag uu leeyahay ama xaafada lasoo casado meeshaasaa lagu xiraha hadhow dambana waxaa la isleeyahay waxaa le waxaa leeyahay lacagta nasiix haddii kale cunuga meeshaan gudbilaynaa anuu xabsi loo gudbaa ama meel waxa weye saldhiga loo gudbaa waaba wax fiicanba waxaa waaye dhibba malo hadhow waa laga daba tega oo sidaa loosoo uun loo macaamili laha laakiin tanaaba ka daranba taas
maxaad ku soo gebagabaynaysaa dad badan oo soomaaliyeed ku dhegeysanao meelo kala duwan jooga fariinta aad diraysaa maxay tahay fariinta aan diraa waxay tahay runtii dadkii muslimiinta ahayoo muqdo waa lagu soo duulay soomaaliyeed diintoodaa lagu soo duulay ardigooda ayaa lagu soo duulay maalkooda ayaa lagu soo duulay nasadooda ayaa lagu soo duulay hadda intaasoo dhan waxa weye qofku hadday qabato waxa la yidhaha difaacu nafsiyaa jira diintoo la difaaca ayaa jira ardigii sharafta la difaaca ayaa jira nin walibaaba intaas waxa waaye intaas isku laho waxa waaye oo fikra islaamiga ku jirto barnaamijkaas waxaan leenaha waa inuu ka dagaalamaa waa inuu ka dhiidhiyaa waa inuu hubka ka qaataa waa inuu magaciiseeyaa runtii dadka magaalada muqdishokii lagu haystaaho saddexay u qaybsameen dadka waxawaaye jooga gobolada iyo anu hadda kama warqabo laakiin saddexa kuwaan u qaybsameen dad waaba dadkaas layska gadgato waxaba yiraahda magaciisiya male dadna waa dadkii dadka gadgadayo gaaladii lasoo saafto magaxii gaalada wax ku gadgadaha dadna waa dadka diidayo ka dhiidhiyeenta duurkooda hubkooda qaata duurka galay la ka tiriraa hadda waxaan leenaha qof walbow ama dulliga ku noolow ama istifaac